Maamulka degmada Hiingalol ee gobolka Sanaago oo kaashanaya shacabka degmadaasi ayaa waxa ay bilaabeen olole bilic soo celin ah taas oo ay ka sameeyeen wadooyinka iyo xaafadaha magaalada Hiingalol. Guddoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa degmada Hiingalol ee gobolka Sanaag ayaa ugu horeyn goobta ka hadlay isaga oo ka warbixiyey ololahan iyo waxyaabaha ay ugu talagaleen.
u badan oo xooggeeda maarad xooga gelinaysa waa shacabka wey magaalada iyo ururada Ee, runtii waa uga mahad celinaynaa sidoo kale waxaa maaragtay hogaankeeda iyo wadideeda leh ee, gudiyada xaafadaha oo ka shaqaynaya Ee, waxyaalaha caqabadaha baa jira oo runtii shaqada maaragtay ee, naga haysta oo ay ka mid tahay maaragtay qalab la'aan Ee, shaqooyinkan oo kale waa shaqooyinkii ay qaban lahaayeen dee qalabka lagu qaban lahaa cagafta oo kale lagu qaban lahaa Ee, lo- lo- wadooyinka lagu furi lahaa marka dadku maadaama markaan weynay een maaragtay cagaftii iyo maaragtay wixii naga caawin lahaa waxay noqotay inaan maaragtay annagu gacantayada aanu isticmaalno een shacabka iyo maamulka iyo gudiyada xaafadada iska kaashadaan dhanka kalena xogayaha dowladda hoose ee degmadaasi Hiingalol oo ay weeliyaan qaybo ka mid ah bulshada degmada ayaa dhankooda ololahan ka warbixiyey.
een runtii hadda meel fiican bay maraysaa Ee, waxaan joognaa saaka ee, goob ay ka socoto shaqadii oo ka mid ah xaafadaha degmada xingalool Ee, runtii sidaad ujeedaan shaqadu waxay u socotaa si wanaagsan Ee, waxaa laga shaqaynayaa guud ahaan xaafadaha degmada xingalool oo kala duwan shanta xaafadood ee magaalada Ee, waxaa muddooyinka u dambeeyey muddo hadeer gaaraysa ee, laba bilood waxaa magaalada ka socotay ee, furista wadooyinka degmada xingalool runtii waxaa lasoo furay wadooyin waaweyn iyo xaafadaha qayb baa lasoo dhameeyey waxaana la furay wadooyin waaweyn oo ka mid ah wadooyinka degmada xingalool Ee, hadeerna waxaa lagu jiraa bartamaha ee, xaafadaha degmada xingalool qayb waa soo dhammaatay qaybna waxay maraysaa gebagebo Ee, runtii shaqadaasi waxay ahayd shaqo ballaaran oo baaxad leh sida aad u jeedaan dadku waxa weeye xaafadaha degan oo kala duwan oo ay ugu horeeyaan maamulka magaalada iyo gudiyada xaafadaha iyo bulshada xaafadaha waxaa si wada jira looga shaqaynayaa ee, furista wadooyinka ee, iyadoo ay hogaaminayso dowladda hoose ee degmada xingalool iyo gudiyada xaafadaha runtii shaqadaasi shaqo ballaaran bay ahayd Ee, haddana waxay kusii dhowdahay meel gebageba ah Ee, waana lagu wadi doonaa ilaa iyo inta maaragtay xaafadaha degmada xingalol dhammaantooda ay yeelan doonaan wadooyin waaweyn oo laysu furi doono Ee, ujeedada laga leeyahay in la furo wadooyinka waxa weeye in magaaladu ay yeelato wadooyin waaweyn runtii dhul badan oo aan weligood la marin baa markii la furo wax ka soo baxay wadooyin waaweyn oo waxa weeye ay maaragtay aad iyo aad u qurux badan Ee, marka haddana waxaan rajeynaynaa shaqadaas inay halka kasii socoto in waxa weeye bulshada degmada xingalol ho- isku tashiga ay bilaabeen ay waxa weeye halka kasii wadaan bacd asalaan een, alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin xingalool een, shaqo wanaagsan oo kudayasho leh baa ka socota Een, xingalool keliyana een, xingalool iyo intii xukuumtana insha allahu shaqadaasi waa ka soconaysa haddii ilaahay idmo kunto oo koob iyo toban tuulo weeye intaasoo dhan waa loo gudbayaa een, haddii ilaahay idmo Maalmihii la soo dhaafay ayay bulshada iyo maamulka degmadaasi waxa ay wadeen dadaal lagu horumarinayo degmada iyada oo ay socotay wacyigelin ku aadan in bulshadu ay ka qayb qaataan horumarinta bilicda iyo hagaajinta nadaafadda ee xaafadaha iyo wadooyinka degmada Hiingalol ee gobolka Sanaag.